bsmi illaahi الرxman الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlىa nabiyina mxamedi وعlى aalihi وsaxbihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fi اljaasuusi الdimiyi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ljaasuusi jaasuuskii xukunkiisii ay u baab yahay addimiyi dimiga ahaa hore waxaan u soo marnay jaasuuska muslimka ah halkanna wuxuu ka gelayaa jaasuuska dimiga ah dimi waxaa la yidhaahdaa qofka yacnii muslimiinta ku hoos nool oo jizye bixiyo ama xukunka muslimiinta hoostiisa joogo ee gaalka ee isaga aan muslimka ahayn kaa dimigaa marka muslimka ku hoos nool jaasuuskiisa xukunkiisa caddayntiisiiba u baabiya qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanii moxamed bnu muxabab abu hamaamin أbu hmاam الdlاal whuwa ثiqة أkhrج xadيiثh أbu dawud والنasائي وبن maaجه qala xadaثna سfyaan بن سacيid whuwa الthwriي can abi إسxاaq whuwa cmr بن cabdاللahi الhmdaniي can xاariثaة bni mdrib can furaat bni xayaan أna rasuula الlahi slى الlaه عlيه alي wsلم rasuulka amara wuxuu amray biqatlihi ninkaa furaad dilkiisa ayuu amray wa kaana wuxuu ahaa caynan liabi sufyaan jaasuus ayuu abu sufyaan u ahaa ayb wa xaliifan lirajulin min alansaar wa xaliifan ayuu ahaa nin markaa bahwadaag la ah ama yacnii la joogo lirajulin nin oo min alansaari ansaarta ka mid ah fa mara bixalqatin min alansaari ayuu soo maray xalqo meel ay ansaarta fadhiyaan buu soo maray faqaala innii muslimun waxa uu yidhi anigu muslim baan ahay faqaala rajulu min alansaar nin ansaarta ka mida baa marka waxau yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innahu yaquulu wuxuu odhanayaa innanii muslimun muslim baan ahay faqaala rasuulullahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi inna minkum rijaalan rag ayaa idinka mid ah nakiluhum ilaa iimaanihim iimaankooda aan u tala saaranayno oon u daynayno inna minkum rijaalan rag ayaa idinka mida nakiluhum ilaa iimaanihim rijaalan nakiluhum ilaa iimaanihim laada khalad inna minkum waxaa idinka mida rijaalan rag nakiluhum aan u tala saaranaynoon u daynaynoon yacnii u qabanayno ilaa iimaanihim iimaankooda minhum furaat bnu xayaan ayaa ka mida dadkaas ninka ayb xadiidka isnaadkiisu waa saxiix furaatna waa bidami ilfaa iyo ra-da oo la kordhigo alif iyo ta xarafka kaleo ta ah ayb furaadkaanina marka wuxuu lahaa suxba ayb wahuwa cijliyun sakana alkuufa wahaajara ilaa rasuuli اllahi sal ا ly slam walam yazal yaqzuu maca rasuuli اllahi sal ly slam ilaa an qubida fataxawala fanazla اlkuufa nebiga siduu ula duulaayey oo ula jiray ilaa nebiga uu ka dhinto markuu nebiga dhintayna kuufa u wareegay nin wanaagsan oo marka adigu noqday marka xadiidka tarjamada iyo baabka meesha iska waafaqayaan waxay tahay ninkan isagoo nin ansaarta un xaliif la ah oo aan islaamnimo lagu ogayn ayaa markaa waxaa la arkay inuu jaasuus yahay ayb markaasuu markii waxa uu yidhi wou islaamay markaa nebigu islaamkiibuu ka aqbalay waana iska dhaafay ayb islaamkiibuu ka aqbalay wuuna iska dhaafay ayb xukunka caadiga ah laakiin ee qofka dimiga ah haddii uu jaasuusnimo la yimaado fuqahadu iyagu marka way isku khilaafeen ayb oo masalada waxaa weeyaan cahdigiisa inuu buraayo ayaa raajix ah oo jaasuusnimada inuu cahdiga iyo ballanti la siiyey waa uga burayaa ayb shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin haddaan lagu xusin heshiiskii hore waxba kama buraayo laakiin sida xoogga badan cahdiga wuu ku burayaa ayb waxyaaba uu cahdiga ku buraa jiro nebiga hadday caayaan oo kale ama ay muujiyaan yacnii nebiga caydiisa oo kale haddii lagu arko gabar muslimada hadduu ka sinaysto diintooda hadday bannaanka soo dhigaanay ama faafiyaan ama ay meelaha ku muujiyaan waxyaaba noocaasoo kale oo naqdulcahdi keenayaa jiro masaa-ishaan oo dhanna waxaa laga qaataa cahdigii cumar ou qoray ahludimada ou u qoray caqdigii cumar ou qoray ahludimada ou u qoray ayaa fuqahadu ku tageen ibnulqayimna kaasuu xoojiyaa oo wuxuu yidhaahdaa siyaasada marka sharciga ee khulafaa' raashidiin sida ay keenayso in un lagu socdo weeyaan marka ama ha lagula heshiiyo ama yaan lagula heshiinin marba hadduu jaasuusnimo sameeyo ballantii waa u dhammaatay mid marka ballantii waa ku buraysaa ayb amaa cayda rasuulka iyo diintoo la duro iyana de wain nakatuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata اlkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun yaa tilmaamayso waطacanuu fii diinikum marka wax allaale wixii dacni loo aqoonsado waa ku buraa waxa cahdiga iyo waxaasoo dhan baabun fi ljaasuusi اlmusta'man baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ljaasuusi jaasuuska almustaman almusta'mani ee marka ammaanka ku soo galay dhulka muslimka dimmigi iyo kan waxay ku kala duwan yihiin musta'manka ammaanuu ku soo galay oo marka nin dan inta u yimid la og yahay ee noqonayo ma dhex degana muslimka ayb ka noocaas oo kale marka abu daawud saasuu halkan baabiyey ayb baynamaa alimaamu اlbukhaari isla xadiidka ou soo wada hadda abu daawuud isagu wuxuu baabaystay baabun alxarbiyu idaa dakhala daara alislaami bigayri amaan ninka gaalkii xarbiga ah hadduu soo galo waddanka islaamka isagoon wax ammaana la siinin bukhaari asaga baabkaasooba u yeelay abu daawuudna wuxuu ka dhigay baabun fi ljaasuus almusta'man marka bukhaarina xarbi buu ka dhigay qisada ninkan hadda soo socoto abu daawuudna musta'man buu ka dhigay qaala اlimaamu abu daawuud raximah اllahu tacalى xadaana alxasan bnu caliyin whuwa اlxulwaaniyu qaala xadaana abu nucaym whuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaana abu cumays can ibni salmta bni اlأkwac can abihi qaal ata الnabiya salى اllahu عalيyh ali waslm nebiga waxaa u yimid caynu اlmushrikiin mushrikiin mushrikiinta jaasuuskoodii baa u yimid cayn waxaa loogu bixiyey waxa inta ugu badan isha ayuu ku shaqeeyaa ata nabiya sal اllahu alayh ali waslm nebiga waxaa u yimid caynu lmushrikiin mushrikiinta jaasuuskoodii baa u yimid wahuwa fii safarin nebiga oo safar wahuwa fii safarin yani nebiga oo safar dhexdiisa ku jiro fajalasa cinda asxaabihi nebiga asxaabtiisa agtoodu fadhiistay uma nsalla waa siibmay marka yacni waa dusayoo deg deg buu u baxay ayb si waa u ag fadhiistay cabaar buu joogay si kadis ah buu marka u dusay oo u baxay faqaala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu waxa uu yidhi uطlubuuhu dalba oo raadiya ayb faqtuluuhu dila ayb gooba oo yacnii soo qabta dila dilana ayb marka jaasuuska xarbiga ah oo yacni ama gaalka ah isaga in la dilaayo xadiidkaanaa laga qaatay faqtuluuhu dila qaala markaa waxa uu yidhi fasabaqtuhum fasabaqtuhum dadkii baxay waan ugaga hormaray ilayhi ninkaa faqataltuhu waan dilay wa akhadtu salabahu hubkii ou ku rarnaana yacnii ratigiisii iyo qalabkii ou markaas watayna waan ka qaatay fanafalanii iyaahu nebigaa isiiyey marka oo abaalgud igaga dhigay qaala xadaanaa haaruunu bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal ana haashima bna alqaasim وهشاما xdثاaهم qال xdثna cكرمة بن cmاar qال xdثnي إyاس بن سلمة qال xdثnي أbي إyاس بن سلمة بن الأكوع qال xdثnي أbي qال غزوت mعa رasuuل اللh صلى اه عل سلم نebiga ayaan la duulay maciisa hawاaزin meeشha la yidhah qاala fabaynmaa نaحnu xili anagu نataضaxىa aan barqa wax cunayno natadىa aan qadaynayno natacashىa waqti cashاa xili yani gelin dambe aan wax cunayno natadaxaana waxay noqonaysaa barqa annagoo cunayna wa caammatunaa badankeenana mushaatun aan nahay lugley dad lug ku socda aan nahay inteenna badanna wa fiinaana ay nagu dhex jiraan dacafatun dad taag daran id jaa'a rajulun nin baa yimid calaa jamalin axmara rati guduudan korkiisa xaal uu saaranya isagoo saaranya fantazaca wuxuu siibtay uu qaatay alaqan dabar min xaqwi lbaciiri ratiga yacnii dhexdiisa xarig ugu jiray oo ugu xirnaa ayuu dhexda ka soo siibay ayb yuu ka qaatay faqayada bihi wuu ku dabray jamalahu ratigiisii buu ku dabray ayb labada lugoodoo hore ayuu uga dabray xariggii uma si aan uga bixin uga cararin ayb faqayada bihi jamalahu uma jaءa waa yimid yataqadaa maca alqowmi isagoo dadka wax la cunaayo falamaa ra'aa dacafatahum kuwoodii taagta darnaa markuu arkay wa riqata dahrihim dhabar yaraantooda markuu arkay yacnii gaadiidkooduna inuu aad u yaryahay oo dadkii dad lugleey ay u badan yihiin markuu sidaa arkay kharaja wow baxay yacduu isagoo boodayo tallaabsanayo ordayo ku boodaayo ilaa jamalihi ratigiisa faطlaqahu waa furay uma anaaqahu waa tu'iyey waa fariisiyey faqacada calayhi waa ku fariistay uma kharaja wou baxay yurkiduhu isaga oo markaa gulfisiinayo yani ratiga ordisiinayo yurkiduhu saasaa fiican yarkuduhuna waa uu dhigan isagoo orodsiinayo faraskii yani waxaan ujeedaa ratiga watabacahu rajulu nin baa raacay min aslama markaan dabcan markuu sidaa yeelay nebigu waa dareemay markiiba ninkan hala gaaro hala dilo hala soo qabto ama hala dilo yidhi rasuulka calayh salatu slam jaasuusuu ahaa watabacahu rajulu nin baa raacay min aslama qoladaas ah calaa naaqatin buu ku raacay hal warqaa'a oo cad hiya iyaduba amhalu dahri اlqowmi qoomka ama dadka gaadiidkii ay haysteen tii ugu fiicnayd ahayd nin baa intuu ku dhacay muslimiinta ka midoo ka daba orday fakharajtu waan baxay anna yidhi abuu salama acduu anoo tallaabsanaya yacnii ordaaya faadragtuhu waan gaaray marka abuu salama marka abuu salama yani waxaan ujeedaa salamatu bnulakwac aad buu u orod badnaa mararka qaar yacni waxaa la yidhaahdaa fardaha qaar wuu ka dheeraynaya ninkaa marka wuxuu yidhi fakharajtu acduu waan baxay anoo tallaabsanaya faadragtuhu waan gaaray wara'su naaqati walxaal ra'su naaqati ninkii muslimiinta ka mid ahaa hashiisa madaxeeda cinda wariki iljamali kii kale ratigii oo watay sintiisa iyadoo madaxa ku hayso yacnii kanoo u dhowaaday waayo xoogaan ayb hashii baa waxay u dhowaatay ratigii ninka jaasuuska uu watay gaalka ahaa wa kuntu anna waxaan ahaa buu yidhi cinda wariki naaqati hasha dabadeeda yani hasha yacnii sinteeda yaan anigana markaas marayay ayib uma taqadamtu waan hormaray buu yidhi marka waa ka hormaray ninkii muslimka ahaa xataa kuntu intaan ka ahaaday cinda wariki iljamal ratigii ninka gaalkaa uu watay sintiisa intaan ka ahaaday egteeda ayb uma taqadamtu waan ka hormaray isaga xataa akhadtu intaan ka qabtay bikhudaami iljamali ratigii hoggaankiisii ama faruur xirkiisii ratigii oo watay ayaan hoggaankiisii dhab dhahay oon ka qabtay nacam xaggan buu dhaafay waa ku soo wareegtay marka waa ku soo leexday markaasuu ka qabtay hoggaankiibuu ka qabtay ama faruur xirkiibuu ka qabtay fa anakhtuhu hashii waan tu'iyey marka waa fariisiiye falamaa wadaca rukbatahu ratigii markuu falamaa wadaca markuu ratigii dhigay wadacdaa faacilkeeda waa jamalka rukbatahu jilbihiisii markuu dhulka dhigtay bilardi dhulka uu dhigay ikhtaradtu sayfii sayfteydii baan siibay buu yidhi marka oon la baxay fa adribu ra'sahu madaxiisaan ku garaaca ayaan ku garaacaya marka fanadara fasaqada waa dhacay marka fa ji'tu biraaxilatihi baan ula imid wamaa calayhaa iyo wixii dul saarnaa aquuduhaa anoo kaxaynaya oo soo wado ayb marka ratigiina wuu badbaadiyey oo ratigii ma faylajarid waxba kuma samaynin hashiisii oo xarigga unbuu ka qabtay waa fariisiyey ninkii buu marka ka dilay ayb dhulkuunu isaga tuuray ratigiina waa ka soo watay markaayb salaamata bnulakwac nimankii ayagana sidoo kale ratiga raacigii rasuulka nimankii dilay nimankii kaadida geela iyo caanihii geela nebiga uu ku daaweeyey ee markay raysteen ratigii xoolihiina dhacay raacigiina dilay isagoo ahaa ninka soo qabtay iyagana ka daba tegey ayb in aad u wuxuu ahaa karti badan ayb wuxuu yidhi marka fa ji'tu biraaxilatihi baan la imid wamaa calayha wixii saarnaa aquuduha anoo kaxaynayo o hogaaminayo faistaqbalanii rasuulu llahi sal l slam nebiga ayaa iga hor yimid fii naasin maca naasin isagoo ku dhex fi naasi maca naasi dadka isagoo ku dhex jiro muqbilan isagoo soo socdo xaggayga u soo socdo faqaala waxau yidhi man qatala rajula ninka yaa dilay faqaaluu waxay yidhaahdeen salamatu bnu lakwac qatalahu salamatu bnu lakwac baa dilay ayb faqaala waxa uu yidhi lahu salabuhu qalabkiisa isaga ayuu u sugnaaday ajmacu dhammaantiisa ayb qalabkii ninkaa uu watay ratigii iyo wixii hub hadduu watay iyo wixii kaloo dhan isaga iska leh lahu salabuhu qalabkiisii ayaa ayaa isaga u sugnaaday salama u sugnaaday ajmacu dhammaantiisa alfaadu tawkiid waa ajmacu iyo jamcaau iyo jumacu iyo qaala haaruunu haaruun waxa uu yidhi hada lafdu haashim weeyaan kan xadiidka marka waxaa laga qaadanaya axkaam badan ayb axkaamtaa marka xadiidka laga qaadanaya waxaa ka mida jaasuuska xarbiga ah ama midka gaalka oo markaa ama musta'man ha ahaadoo yacnii iska soo galay ee markaa jaasuusnimo marka la imaado ee cadow u jaasuusay lagu ogaado in markaa la dilayo nacam waxaa kaloo laga qaadanaya ninkii dila markaa imaamku haddii uu faro in la dilo ee dadkii marka ay baxaan ninkii dilaa iskale waxa uu ku raran yahay ayb asalabu liman qatal salabka waxaa iskale qofkii wax dilo waa gaari doonaa yacnii waxyaabaha maalka laga helo jihaadka ama dagaalka dhowr noocuda haniimo iyo fay iyo salab iyo nafal iyo radkhi iyo kuwa nebiga u gaaro safaa iyo kuwayaalkaas nacam qaybahaasay kala leedahay meelaheedaan ku gaari doonnaa insha allahu tacaala ayb baabun ay haada marka axkaamtaas baa laga qaadanaya baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii ayi waqtin waqtigeebaa yustaxabu alliqaa'u liqaha iyo cadowga la kulankiisa waqtigee la sunneeyaa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma qaala akhbaranaa abu cimraan aljawniy can calqamata bni cabdillaahi اlmusaniy can macqil bni yasaar ana nucmaana yacni bna muqarin qaala waxa uu yidhi shahidtu rasuul اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan xaadiray oon goobjoog ahaa idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin min awali nahaari maalinta gelinkeeda hore akhara alqitaala dagaalka dib buu u dhigaayey xataa tazuula shamsu intay qoraxda cirka bartankiisa ka zuusho oo duhurka yacni wakhtiga duhurka watahabba riyaaxu dabayluhuna ay dhabtaan oy dabayshu dhabato wayanzil annasru gargaarka uu soo dego ayb sidaan baa marka uu yeeli jiray xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix abu cimraan aljawni cabdilmelik bnu xabiib ayaa la yidhaahdaa kunyadiisuu mashhuur ku yahay tirmidi iyo nasaa-ina xadiidka way wariyeen musnad axmedna waa ku sugan yahay ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay bukhaarina isagoo kale u soo saaray ayb baabun ay haada kani marka waxaa sunno ah marka wakhtiga la sunneeyo dagaalka waxaa weeyaan cinda zawaa haddaan subaxa hore la dagaalamaynin ongelinka hore subaxaas hore ka wadaaye haddaan la dagaalamaynin in duhurka dib loo duhurka kadib in laga dhigo ayb wakhtigaasoo nasriga uu soo dego oo dabayshuna marka ay kacdo ay dabayshii dhabato dabayshu ile in badan baa loogu gargaaray rasuulka iyo yacnii dadkii horeba baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii maa yu'maru waxa la isfaraya bihi maagaba oo min asamti aamusitaan ah cinda alliqaa'i cadowga la kulankiisa agteeda cadowga marka laga kulmo agteeda in la aamuso ayb qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa hishaamun xaa waxadaanaa cubaydullaahi bni cumar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdiy qaala xadaanaa hishaamun qaala xadaanaa qataadatu can ilxasan can qays bni cubaad smaa idin dhigan mase cabaad can qays bni cubaad qaala kaana asxaabu الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga asxaabtiisu waxay ahaayeen yakrahuuna inay nacayaan asawta sawtka qaylada cinda alqitaali dagaalka agtiisa xilliga yani dagaalka agteeda in yani la qayliyo waa nici jireen marka waxaa laga qaadanayaa sunnadu inay tahay in la aamuso ayb haddii marka in la hadlo dan ay keento markaas dhib ma leh oo shicaarba waa tii aan soo marnay inay yani shicaar in la samaysan karo oo marna shicaarkooda muslimiintu oo xamiim laa yunsaruun iyo marna amid amid iyo inay ahayd marka amid amid iyo marka shicaar laga dhigana waa la hadlaa dabcan haddaan haddii la aamuso see loo ogaanaa shicaar inuu yahay in kale marka haddii aan duruufi keenin asalka in la aamuso oo aamus un dagaalka markaas lagu wado ayb aarkan marka isnaadkiisu waa saxiix ayb qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu cumar wahuwa alqawaariiriyu qaala xadaanaa cabduraxmaan can hamaamin wahuwa bnu yaxya alcawdiy qaala xadaanii maطar wamaطar alwaraaq can qataadata can abi burda can abihi can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam bimili dalika isagoo kaleu sheegay isnaadkan marka waxaa leeyahay marka maar alwaraa maطar ibnu dahmaan alwaraaq ayaa ku gafay isaguna waa daciif wuxuu ka dhigay can qataada can abi burda huwa bnu abi muuسى الأشcري can أbiihi ayuu ka dhigay وإnama الصaحيiحu maa rawaahu هiشhاm الdastuwaaئي can qataada can الxaسن can qays bni cubaad kii hore yaa fiican ayb nam marka cabdiraxmaankanna waa cabdiraxmaan bnu mahdi marka sanadkan maطar alwaraaq ayaa gafay ee sanadka jaadada waxaa weeyaan qataada can abi burda maahane qataada can اlxasan can qays bni cubaad baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yatarajalu yacnii lugaha lugihiisa ku istaagayo oo ka soo degaaya gaadiidkiisa cinda alliqaa'i cadowga la kulankiisa agteeda yacnii yatarajal bimacnaha waxaa weeyaan gaadiidkii buu ka soo degayaa lugihiisuu dhulka dhiganaya ku istaagaya qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa wakiicu can israa'iil can abi isxaaq can ilbaraa qaala waxa uu yidhi lama laqiya الnabiyu salى اllahu عalيyه ali waslm nebigu markuu la kulmay almushrikiina gaalada yowma xunaynin maalintii xunayn nasla can baklatihi baqashiisii buu ka soo degay fatarajala lugihiisuu dhulka dhigtay lama laqiya الnabiyu sal اl slam almushrikiina yowma xunaynin nasla can baklatihi hogeliy bayna qowseyn fankashafuu hay fankashafuu macnaha dadkii baa cararay waay markaa nebiga ka cararay fatarajala markaa nebigu baqashiibuu ka soo degay lugihiisiibuu dhulka kula istaagay ayb bayna qowseynka waxa uu gelinaa ziyaadaat fii bacdi nusakh iyo waxyaabahaas wa ayb dagaalkaa marka xunayn dabcan markii hore saxaabada dagaalkii ay galeen waa nimankii reer hawaasin ilmahoodii iyo naagahoodii iyo xoolahoodii iyo kulli bay dagaalka ku soo galeen ayb waa meesha marka ay ninkii markuu nebiga su-aalay uu yidhi nimankii ka waran maxaad ku soo aragtay waa yimaadeen uu yidhi nimankii hawaasin can bakrati abiihi iyagoon cidna ka soo tegin xoolihii iyo naagihii iyo ilmihii iyo kulligood dagaalkay goobtii dagaalkay keeneen saysanba uba cararinba markaasay warmana ka badiyeen saxaabadii marka markii hore waa qaar badan baa marka waa carareen markii dambe rasuulku laakiin iyoiyo dhowr waa sugnaadeen markaas waa marka uu leeyahay waa degay baqashiisuu ka degay isagoo marka dhahayo ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib markii dambe marka dadkii waa loo soo yeeray cabbaas ayaa nebiga baqasha u haayey ayb abu sufyaan ibnu alxaari ayaa dadka u yeeray waayi waa soo laabteen marka hawaasin marka way ka adkaadeen markii dambe ayb taana nebiga yanii xoogaa tiradooda aad u badnayd marka waa way iscajabiyeen marka taasaa wax lagu tusaayo laqad nasarakum ullahu fii mawaadina kaiiratin wayowma xunaynin ida acjabatkum karatukum falam tugni cankum shayan وضاqت عlaykm الأرض bma raxubat baabun ay hada kani baabun baab weeyaan marka xadiidka tarjamada iyo baabku waa is leeyihiinoo cinda اللiqاء ninku inuu dhulka usoo degi karo baabuurka ama gaadiidka intuu ka soo dego dhulka imaan karan dhulka uu ka dagaalami karo gaadiidkii u taagan ayb oo taas inaynan dhib lahayn baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlkhuyalaa'i yacnii faanka ama faajeertanka cinda alxarbi xaragada cinda alxarbi dagaalka agtiisa yanii dagaalka agteeda yani xaragada xukunkeeda ayb qofka inuu markaa isxarakeeyo qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wamuusa bnu ismaaciil almacnaa waaxidun qaala xadaanaa abaan huwa bnu yaziid alcaطaar qaala xadaanaa yaxya can yaxya bnu saciidin alansaariy can muxamed bni ibraahim can ibni jaabir bni catiik can jaabir bni catiikin ana nebiy allahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga kaana yaquulu wuxuu ahaa inuu odhanayo min alghayrati qiirada waxaa ka mid ah maa yuxibu اllaahu wuxuu alla jecel yahay wa minhaa waxaa ka mid ah qiirada maa yubqidu اllaah wuxuu alla nacaayo fa ama alatii yuxibuha allaahu caza wajalla midda alla uu jecel yahay faalghayratu waa qiirada qofka uu cirdigiisa u qiiroodo fi riibati shaki markuu jiro yacnii marka qaraa-in ay jiraan qofku inuu qiiroodo ahalkiisii oo kale maalan qaraa-in marka nimansa u soo gelgelaayo iyo wax lamida iyo marka uu arkoo kale taas marka qiiro fiican ayb faama alatii yuxibuha allaahu caza wajalla falgayratu fi اriibati wa ama alatii yubqiduhaa midda ou nacayo alleh falgayratu weeyaan qiirada fii gayri riibatin shakila'aanta ah wax shakiya iyadoon jirin ama qariina iyadoo aanay jirin qofku inuu iska shakisan yahay ayb dad marka waxaa jira waa baxayaa gurigiibuu ka tegaa waxyar buu maqnaanaya waa soo noqonayaa marka wuxuu rabaa marka inuu ogaado naagtii marka uu ku kadiyo iyo waxyaabahaas ma fiicna qofka haddaanay iyada xumaan ku jirin in xumaan la geliyo waay uma fiicna taas ilaahay ma jeclayb midda aan wax qariina iyadoo wadato aan jirin oo meel cidlaa unka carabka ah ma la ogolaa ayb midda laakiin qariinada wadato ilaahay waa jecel yahay ayb nasaarada iyagu wax qiiraab aan lahayn marka taas in lagu dayda ma aha ayb wa minhaa wa inna min alkhuyalaa'i waxaa ka mida xaragadana maa yubqid اllah miduu alla nacaayo wa minhaa maa yuxibu اllah miduu alla jecel yahayna waa ka mid faama alkhuyalaa'u xaragada allatii yuxibu اllaahu alla uu jecel yahay fakhtiyaalu rajuli ninka xaragadiisa weeyaan nafsahu nafsadiisa u xaragoodo cinda liqaa'i cadowga agtiisa cinda liqaa'i cadowga la kulankiisa agtiisa yacnii dagaalka marka lagu jiroo kale waa bannaan tahay ayb oo nebigaba waa ka dhahaya ana الnabiyu laa kadib ana bnu cabdilmuطalib ayb taas marka way bannaan tahay wakhtiyaaluhu cinda sadaqati iyo wakhtiyaaluhu xaragadiisa cinda sadaqati sadaqada agteeda yacnii markuu wax fiican bixiyo oo uu markaa yacnii dadka ay arkaayaan meel dheer ay dadka ka arkaayaan oo kale say dadka ugu daydaan waa fiican tahay wa ama alatii yubqid اllaahu miduu alla nacaayo fakhtiyaaluhu fi lbaqyi fakhtiyaaluhu xaragadiisa weeyaan iyo kib iyo iyo yacnii ismahadintiisa fi lbaqyi gardarrada dhexdeeda soo gardarro ku socdo haddana hadduu faajeertamo u kibro oo yacnii qabiil kufaan iyo kale uu sameeyo baatilna uu ku jiro ilaahay ma jeclo taas laakiin marka cadow iyo lala dagaalamayo hadduu aabbayaalkiisa oo dagaalami jiray ku faano waa fiicantaha middaas dhib ma laha ayb qaala muusa wاlfakri ayb fi اlbaqyi wاlfakri buu ku daray ayb xadiidkan marka waa xasan ayb oo jaءa ibn jaabir ibn catiik ibn اlqaطaan اlfasi bayaan اlwahmi wاliihaam wuxuu ku yidhi in kaana huwa cabdulmelik fahuwa iqatun wain kaana huwa cabdالraxmaan almadkuur fii isnaadi xadiiثi sayأtiikum ilى aakhirihi fainahu غayru macruuf walaa madkuur fيma aclamu laakiin ibnu xibbaan baa wuxuu yidhi huwa abu sufyaan ibnu jaabir ibni catiik iqaadkuuna ku daray wa baaqii rijaalihi iqaatun xadiidka isnaadkiisuna waxaa saxiix yeelay ibnu xajar isaabada cabdulxaq ilishbiilina kitaabu اlaxkaam wuu yanii wuu saxiix yeelay isaguna maadaama uu ka aamusay ayb waxa sidaas oo kale uu ka aamusana yacni inuu saxiix yeelo ay tahay ibnu xajar isaabada tarjamat jaabir ibni catiik ayuu xadiidka ku saxiix yeelay isnaadkiisa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yasta'siru isdhiibaayo qofka isdhiibayo cadowgii inuu isku dhiibo ma bannaan tahay ayb maalan waa la hareereeyey maxbuusou noqday inuu maxbuus iska dhigo oo markaa uu isdhiibo ayb ee yajcalu nafsahu asiiran lilkufaar ayb qaar marka waxaa loo dabdiyey bisiiqati اlmajhuulna waa lagu dabdiyey baabun fi rajuli yusta'sar ninka la qafaalayo ama yacnii maxbuus inuu noqdo laga dalbayo isdhiib la dhahayo yasta'sirna waa loo dabdiyey marka xukunku waxaa weeyaan hal yuslimu nafsahu lilasri ma isdhiibayaa ninkaa marka ma bannaantaha inuu isdhiibo قال xدثنا موسى بن إسماعيiل قال xدثنا إبراهيم يعنi بن سعد قال أخبرنا بن شهاaب قال أخبرنيi cمرو بن جاaرية الثقفي xليiف بني زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه لي وسلم قاaل bacث رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نبgu waxa uu diray caشhaرaةan toban nin ayuu diray caynan jaasuus ahaan buu u diray inay أخhباar soo qaadaan ayb ay bacahum cuyuunan ilaa ahli maka reer maka inay marka soo indheendheeyaan say ugu keenaan khabaru quraysh wa amara calayhim wuxuuna amiir uga dhigay caasima bna haabit ayuu amiir uga dhigay ilaa saasuu yeeli jiray nebiga markuu dad diraayaba amiiruu samay jiray fanafaruu lahum hudaylun fanafaruu lahum waxaa u soo baxay hudaylun hudayl baa u soo baxday biqariibin mee wax ku dhow min mi'ati rajulin raamin boqol nin oo ganato ah oo yacnii leebka aan la gafaynin ayay ugu soo baxeen ayb fanafaruu waa loo dabdiyey bitakfiif fanafaruuna waa loo dabdiyey fanafaruu haddii la yidhaahdo cayni wuxuu leeyahay cumdatulqaariga ay istanjaduu fanafaruu yacni waxaa weye waa isu habar wacdeen reer hudayl baa isu habar wacatay markaasna boqol ninay marka keeneen taqriiban oo ganato ah kulligood falammaa axasa bihim caasimun markuu caasim dareemay laja'uu ilaa qardadin laja'uu waxay magan galeen ay dhufays ka galeen ilaa qardadin meel marka taag ah ayb ilaa qardadin ay riwaayada abu daa'uud leedahay wahuwa almowdic almurtafic waljabal buur waa buuray dhufays ka dhigteen gabaad ama meel sarrayso riwaayada bukhaari laakiin waxay leedahay falaja'uu ilaa fadfadin nacam alfadfadu waxaa weeyaan alraabiyatu almushrifa taagga yarka ah buur ma aha waa taag xoogaa yar bacaad taag camal ah ayb halkaasay galeen marka faqaaluu lahum waxay ku yidhaahdeen inziluu dega marka faacduu biaydiikum gacmihiinna siiya oo nasiiya gacmihiinna nasukeen dhiiba walakum ulcahdu ballan ayaad leedihiin iyo walmiihaaqu iyo ballan adagoo dhaar lagu adkeeyey ayaa leedihiin allaa naqtula minkum axaddan qofna inaanan idinka dilin faqaala caasimun caasim wuxuu yidhi amaa ana aniga falaa anzilu ma degaayo aniga fii dimmati kaafirin gaal yacnii waxaa weeyaan isu dhiibiddiisa ama magangelyadiisa ma ku degaayo aniga inuu idila waa yacnii ballan ma leh ayb caasim sidaasuu yidhi ayb faramowhum binnabli waxay ku gemeen marka leebab faqataluu caasiman bay dileen fii sabcati nafarin maca sabcati nafarin caasim iyo toddobay dileen marka caasim isagoo toddobada ku dhex jiro ka mida ayay dileen ayb caasim iyo waxay isku dileen lix kale macnaheedu saas wa nasala ilayhim alaaatu nafarin saddex qofna way u soo degeen cala alcahdi waalmiihaaq ballantii iyo tii kale dhaarta ay ku adkeeyeen ayay isku dhiibeenay ku degeen waxaa laga qaadanayaa marka qofka muslimka haddii la hareereeyo gaalada isdhiib ay yidhaahdaan ma isdhiibaya inuu dhihi karo iska dagaalami karo ilaa uu ka dhinto tahluuka ma ah marka arrintaas qofkaas waa istahluukeeye lama dhihi karo maxaa yeele xadiidku taasuu caddaynaa baabka iyo tarjamada iyo nebigu calayhi salaatu wasalaamna waxba ma dhihin ayb oo marka ninkii dagaalamaayo oo isaga yacnii aakhiro dooranaayo ama dagaalka dooranaayo lahu waa leeyahay kaasna tahlukana ma aha ayb minhum saddexdaa waxaa ka mid ah khubaybun wa zayd bnu dathina iyo warajulun aakharu nin kale falamma istamkanuu markay makansadeen oy gacanta ku dhigeen minhum iyaga atlaquu waxay fureen awtaara qisiyihim markay saddexdooda gacanta ku soo dhigeen atlaquu waxay fureen awtaara qisiyihim qaansooyinkoodii boqonnadeedii boqonnadoodii ayay fureen yacnii qaansada waa wareegsan tahay xarig baa ku xihan boqon la yidhaha watar baa la yidhaahdaa xarigaas bay fureen marka ayb mar hadday gacantii ku dhigeen dabcan qaansadii waa ka furteen xarigga ayb farabatuuhum marka way ku xiheen ayb farabatuuhum bihaa xarkihii bay marka ku xirxireen qaala rajulu ninkii ahaaliu saddexaad wuxuu yidhi haadaa awalu lqadri dhagar bilowgeeda waa tanaaywallaahi baan ku dhaartay laa asxabukum anu idinma raacayo inna lii bi haaulaa'i kuwan la dilay toddobada ah la uswatan baa igugu sugan dayasho fajaruuhu way jiideen faabaa an yasxabahum inuu raaco waa diiday faqataluuhu waa dileen marka kaa falabita khubaybun khubayb baa nagaaday asiiran isagoo markaa maxbuus u ah xataa ajmacuu qatlahu ilaa ay ku soo urureen dilkiisa ilaa ay goosteen dilkiisaan dhehilaa ay xataa casamuu qatlahu fastacaara muusaa fastacaara wuxuu caariyeystay khubayb oo iyaga ka caariyeystay muddo u xirnaa dabcan muusaa middi sakiin yani ayb yastaxiddu bihaa oo marka iskuu isku xiiro timaha hoose isaga xiiro ayb yastaxiddu bihaa daaluu idiin dhigay soo maa ayb falamaa kharajuu bihi liyaqtuluuhu falamaa kharajuu bihi markay la baxeen yacnii xaramkay kala baxeen xilligay geeyeen liyaqtuluuhu say u dilaan qaala lahum qubaybun qubayb wuxuu ku yidhi dacuunii idhaafo iga taga arkac ragcatayn laba ragcaan tukadee qofkii ugu horreeyo jideeyo qofka la dilaayo laba ragca inuu tukado uma qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay lowlaa an taxsabuu haddaydan u malaynaynin maa inaan idinka yanii aan ku waqti dheeraysanayo salaadan yani maa bi jazacan wallaahi baan ku dhaartay lowlaa an taxsabuu haddii laleeyahay inaad u malaynaysaan maa bi jazacan wax argagax aniga iguma jiro ayb sidaa haddaad marka haddaad u malaynaysaan inaan anigu ku waqti dheeraysanayo lazidtu haddaan sidaa aanan ka cabsanaynin oo taa aanay jiri lahayn lazidtu waa ziyaadi lahay oo waa badsan lahaa waqtiga salaado badan baanyaan tukan lahaa maxalushaahidka marka waxaa weeyaan in maxbuusku qofku inuu isdhiibana inuu leeyahay hadduus isdhiibin oo uu dagaalamana waa leeyahay ayb maxaa yeele labadaas u kala qaybsameen mid la eedeeyena ma laha ayb khubayb marka mucjizaa weliba karaamaa ka daahirtay oo wuxuu iska cuni jiray miro isagoo xirxiran aan magaaladaba oolinba ayb iyuu heli jiray iska cuni jiray isagoo marka mididii wata yaa cunug yaro iyaga ay dhaleen baa ku soo rooray cunuggii marka waxuu arkay waxay arkeen isagoo mididiina gacanta ku haysto cunuggii yaraana dhabta u saaran yahay markaasay is yidhaahdeen ninkan awalba aad dili rabteen cunugganna waa idinka salfanayaayo waa dilaha waa isaga soo daayey cunugga marka xabab ilmaayararkaa ma uusa dilin ayb marka waxaa laga qaadanaya hadduu marka isdhiibana waa leeyahay marka hadday dilaan iyo haddii kalaba qaala xadaana bnu cawf qaala xadaana abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaala akhbaranii camru bnu abi sufyaan bni asiid bni jaariyata الhaqafiy whuwa xaliifu libani zuhra wakaana min asxaabi abi hurayrata fadakara alxadiid ayuu sheegay baabun ay haada kani baabun baab weeyaan filkumanaa'i filkumanaa'i ciidanka marka gambado oo marka yacni jidadka iyo waddooyinka iyo u gala gaalada alkumanaa waa jamcu kamiin ayb min alkumuuni ayay ka timid wahuwa ضid اlburuuz ayb dagaalka marka lagu jiro kuwa dhakado oo cadowga u gambado ee waddooyinka iyo loo geliyo oo iyagoon iska jirin markaa dagaalka ku bilaabo kaas baa yay tahay macnaha alkumanaa waa jamac waa jamcu kamiin mufradkiisu waa kamiin ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamedin الnufayliy qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa abu isxaaq qaala samictu اlbaraa'a baan maqlay yuxadiثu isagoo sheekaynaya qaala jacala rasuulu llaahi salى اllahu alayh wali wasalam nebigu waxa uu yeelay cala arumaati kuwii rumaadda ahaayee yacnii aad u yaqaanay shiishka yowma uxudin maalintii uxud wa kaanuu waxay ahaayeen hamsiina rajulan konton nin dayb wuxuu korkooda yeelo amiir uga dhiga cabdullaahi bna jubayr wa qaala waxa uu yidhi in ra'aytumuuna haddaadna aragtaan takhdafunaa adayru shimbiraha inayna dafaayaan falaa tabraxuu ha ka zuulinina min makaanikum haadaa booskiinnan halkiinna ha ka dhaqaaqinina haddaad aragtaan iyadoo ay haadanna cunayso yacnii intana laga adkaada nala laayey hanoo soo gurmanina halkaa uun jooga bis xataa ursila ilaykum intaan idinkaga diro wain ra'aytumuuna haddaadna aragtaan hasamna alqowma qoladii inaan jebinnay wa awda'naahum aannu marka ku joogsannay yanii oon ka adkaannay falaa tabraxuu ha ka zuulinina xataa ursila ilaykum intaan idinkaga soo diro mar walba amar kayga un meeshaan uga soo taga labada dhinac kol say ahaataba qaala waxa uu yidhi baraa ibnu caazib fahazamahum ullaahu ilaahay waa jebiyey gaaladii qaala fa ana wallaahi baan ku dhaartay ra'aytu waxaan arkaya annisaa'a naagaha yashtadidna iyagoo yacnii tallaabsanaayo boodaayo cala aljabali buurta korkeeda iyagoo markaa ku boodaayo nusakha qaarna waxay dhigayaan nuskhada weliba khataabi ee macaalimka uu ku sharxay yusnidna nacam yusnidna haddii la yidhaha marka tafsiirkeedu wuxuu noqonayaa ay yascadna fiihi iyagoo buurta fuulaayaan arkaya faqaala asxaabu cabdillaahi bni jubayr waxay yidhaahdeen alhaniimata yani calaykum ilzamu alhaniimata war haniimada laazima qaata nimankii waa carareen waa laga adkaaday gaaladii amarkii nebiga maba la suginba haniimada wax ka soo aruuriya ay qowmi yaa qowmi alhaniimata dahara asxaabukum asxaabtiinnii way adkaadeen famaa tanduruun maxaad sugaysaan ood halkan u joogtaan faqaala cabdullahi bnu jubayr cabdullaahi bnu jubayru amiirkoodii ah wuxuu yidhi anasiitum war miyaad ilowdeen maa qaala lakum rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxa uu idin yidhi faqaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaaranee lana'tiyanna annaasa dadka u tagnee u tagnee fala nusiibanna asiibnee oo asiibnee min alhaniimati haniimadii wax ka asiibnee amarkii nebiga markaa layska dhaafay fa atowhum way yimaadeen fasurifat wujuuhuhum wejiyadoodii baa la leexiyey marka yacnii cadowgii baa ku soo rogmaday waayo meeshii ay dhinacan u socdeen xagga kale mareen marka ilaa cadowgii hadduu xaggan kaaga yimaado marka waayo wejigoodii xagga kale u soo jeestay wa aqbaluu munhazimiin wa aqbaluu way soo jeesteen munhazimiina iyagoo jabay waxaa laga qaadanaa marka macsida dhibaatada ay ghaswada ama duulaanka dhexdiisa ay leedahay ayb ama ha yaraato ama ha weynaato ayb yaraanteeda dhibaato badan bay keento oo ilaahay aayado badan ka soo dejiyey ayb awlamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum ilaahay yidhi walaqad sadaqakum اllahu wacdahu id taxusuunahum biidnih xata ida fashiltum watanaasactum fi اlamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اdunya waminkum man yuriidu اlaakhira uma sarafakum canhum liyebteliyakum walaqad cafaa cankum ilaahay waa iska cafiyey laakiin darsiyaa loogu tusay toddobaatana muslimiinta uga dhimatay waxaa kaloo laga qaadanaa culammadu yidhaahdaan dembiga ay kooxi geysato dadka ka mid ah dadka dhan inuu wada saamaynayo hadda meeshaan yacni waxaa weeye nimankii meeshaa lagu ogaabaa qaladka galay laakiin caskarkii o dhan waa saameeyey ciidankii dhammaantiis waa saameeyey ilaa saxaabadii nebigiio u yeeraayo ay buurta kusii ordaayeen oo nebiguna uu leeyahay haluma ilaya haluma ilaya war ii kaalay ii kaalay ayb ilaa marka qaarkood ay iyagii qaar ka mida ay dileen xudayfatu bnulyamaan aabbihiis yay dileen isagoo dhahayo war waxaan ahay aniga fulaan fulaan baan ah war fulaanaan ahay waa ku dhufteen iyagoo marka intay wareereen qofay dilaayaan iyo miday ka cararaan aan garanayn waa isku dhex daateen markaan ayb taasaa marka u keentay marka jeyshkoo dhan bay saamaynaya guuldarradu marka koox waxa ay geysatay yar ayb marka dadka yacni waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa haddii xilligaas ay dhacday macsi sidaas oo kale ah yacnii baciid ma ahan jeysh aan fadliga dadkaas oo kale dhammayn in macasi ka dhacdo qofku marka inuu ismahadiyo ma ahan oo isagii oo iska dhiga yacni adduunyaba nin beri ka ah ayb oo haddii la yidhaha warsaan qalad waayo waxaanba qalad dagaalku waxaan qalad ay ku tahay qofku inuu ka dhiga marka yacnii qofka sidaa dhahaya inuu u naseexaynayo inuusan u qabinba ee uu leeyahay marka dadkan unbaad wax ka sheegaysaan inuu yidhaahdo hadhuu yidhaahdo yacnii qaladkan waxaan dadka aad ku tuhmayso iska dhaaf iyo lama dhaho qofka inuu qaataa fiican wixii ka qaldan wixii ka saxsanna waaba u saxsan yihiin hortiisana oo u socdo ayb oo qofka yacni waxaa weeyaan qalad saxaabada qaarkood baa ibnu mascuud uu ahaabaa wuxuu yidhi qof saxaabada ka mida adduunyo rabo yacni ma islahayn yidhi aniga ilaa aan maqlay qowluhu tacaala alla oo dhahayo minkum man yuriidu اdunyaa wa minkum man yuriidu اlaakhira dadkii waa soo kala baxaya waaqbaluu munhazimiina marka maxalushaahidka waxaa weeyaan alkumanaa yacnii gaalada in ciidan meel loogu darbo oo meel loogu haayo si kuwa xaggaa ka soo gelaya iyo kale marka ay u ilaaliyaan kamiinka marka asalkiisa waxaa weeyaan ciidanka qarsoon oo meelaha marka waddooyinka ama meelaha laysleeyahay dhabarjebinaa ka imaan karta ee loo dhigo ayaa asalka la yidhaahdaa wuxuuna noqon karaa si guud kuwa dhabarjebinta ilaaliyo dhanba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi sufuufi sufuufta dagaalka axkaamteeda caddaynteediibu u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu sinaan qaala xadaanaa abu axmed aلzubayriyu qala xadaanaa cabduraxmaan bnu sulaymaana bni اlghasiil can xamزة bni abi usayd can abiihi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali waslm nebigu waxau yidhi xiina istafafnaa yowma badrin maalintii beder markaan safannay idaa aktabuukum yacnii idaa hashuukum hadday idin daboolaan farmuuhum binabli leebab ku tuura leebab ku garaaca wastabquu nablakum wastabquu haysta oo yacni dhaqaalaysta wastabquu nablakum wastabquu nablakum leebabkiinnana dhaqaalaysta oo tashiisha ayb xadiidku marka ayb aktabuukum macnaheedu waxaa weeyaan marka xadiidkaa fasirayba idaa hashawkum ayb asluhu min alkahbi wa huwa alqurbu dhowaanshaha yacni hadduu cadow idiin soo dhowaado wa cadowgu hadduu idiin soo dhowaado leebab isticmaala ayb walaa tarmuuhum calaa bucdin macnaheedu waxay tahay meel dheer isagoo kaa jira waxba ha iskaga ciyaarin leebabkaaga hadduu kaa fog yahay waxba ha tuurin oo waxaad samaysaa marka dhaqaalayso leebabkii kolkay idinku soo dhowaadaanna leebabka isticmaala marka ayb wastabquu dhaqaalaysta oo reebta nablakum leebabkiinna reebta ayb khadaabi marka wuxuu le macnaha marka idaa danow minkum hadday idiin soo dhowaadaan farmuuhum gana walaa tarmuuhum calaa bucdin meel dheer ha ka tuurinina ay fa innahu yasqudu fi اlardi dhulkii buu ku dhacayaa leebkii fatadhabu sihaamu leebabkii baa idinka tegaayo walaa taxsulu nikaayatun markaasna dee cadowgii ma idinka cabsanaayo cadowga hadduu kugu ogyahay inaad waxba haysanin makaa baqaayo oo kugu soo dhiiranayo ayb waa wuxuu haddii calaa bucdin uusan ka gaaraynin laakiin haddii calaa bucdin uu ka gaaraayo waa la isticmaali karaa dhib maha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii salli suyuufi seefaha siibashadooda cinda alliqaa'i cadowga la kulankiisa agtiisa qال xdثna mحمد بن عيسى qال xdثna إسحاaq بن نجيح وlaysa bاlmalطي ma ahane عan mالك بن حمزة عan mالك بن حمزة بن أbي أسayd الsاaعدي عan أbيه عan jده qاal qاal النبي slى الlه عليه لي وsلم nبgu wuxuu yidhi yومa badrin maalintii beder إida أkhabuukum hadday idiin soo dhowaadaan farmuuهum bالnbli leebabka ku tuura walaa taصulu الصuyuufa seefaha siibanina xatىa yغshowكm intay idinka soo daboolaanay idinka dhexgalaan ila seeftu markaasay wax taraysaan maogtahay qofka markuu soo dhexgalo laakiin xoogaha markay idiin soo jiraan leebabka isticmaala hadba qofka farsamada markaas jirtee lagu dagaalamo aqoonteed uun ha lagu dadaalo macnuhu ayb farsamada markaas jirto aqoonteeda ha lagu dadaalo hana lagu dhaqaalaysto waxa lagu dagaalamayo ayb xadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jiro isxaaq ibnu najiix yaa jahaala ay ku sugan tahay naam kii horeusan la macnayahay marka laga reebo walaa tasullu suyuufa xataa yaqshowkum baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmubaarazati isu soo banbixidda mubaarasada carabta marka waxay aqoon jireen intaan dagaalka bilaabanin dhowr nin inay isu soo baxaan ayb oy marka seefaha isla dhacaan oo markaa dagaalka saas lagu bilaabo ayb qaala xadaana haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaana cuثmaan bnu cumar qaala ahbarana israa'iil can abi isxaaqa can xaariثata bni mudarib can caliyin qaal taqadama cutbata bni rabiica ayaa soo hormaray wa tabicahu ibnuhu wa akhuuhu wiilkiisii iyo walaalkiina waa soo raaceen cutbat bnu rabiica wiilkiisa alwaliid bnu cutba walaalkiisna waa shayba shaybat bnu cutba ayb waa laba walaalaa iyo mid ka mida wiilkiisa fanaadaa waa dhawaaqay man yubaarisu yaa ii soo baxaaya faاntadaba lahu shabaabun dhallinyaro ayaa u soo baxeen min alansaari ansaar ah faqaala waxa uu yidhi man antum idinku yaatihiin faaqbaruuhu way u sheegeen faqaala wuxuu yidhi laa xaajata lanaa fiikum waxdana innaga nooguma kiin sugna inamaa aradnaa waxaan rabnaa bani camminaa ilma adeeradeen nimankii aan quraysh isla ahayn yaan rabnaayay dheheen faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi qum yaa xamzatu xamzow istaag qum yaa caliyu caliyow istaag qum yaa cubaydat bnu اlxaari cubaydat bnu اlxaari bn cabdilmuطalib kullii marka waa reer bani haashim saddexdaasuu nebiga istaajiyey meeshaan marka waxay yidhahdaan culummada waxaa laga qaadanaya mubaarasada dagaalka ama ciidan la dhex galo qofka yacnii ma idnulimaam uu ku xihan yahay mase kuma xirna culammada badankood waxay leeyihiin idnulimaam kuma xirna xadiidkaanaana deliil u ahoo fantadaba lahu shabaabun min alansaar kuwaan markay sidaa yidhaahdeen nebiga amar maba ka suginba nimankan ansaartaaba soo istaagay nebiguna waa ka aamusay ma dhihin yacnii amar idinma siinin waa qaldantiin ma dhihin marka biduuni idni alimaam in lagu geli karo nacam maxaa yeeley waxay leeyihiin culammada shaaficiyada weliba ay ku cileeyaan shaygan waa cibaado maadaama uu cibaado yahayna qofku cibaadadaas waa raadsan karaan lagama yacni manci karo haddaan marka darar weyn uusan jirin oo amiirku markaa uu yidhaahdo war darara imaanayo saa lama yeeli karo waa baab kale iyada laakiin iyadoon dararna laga cabsanaynin haddii sidaa uu yeelo qofku uu baxo waa yeeli karaa nacam tahlukana ma aha idnulimaamna kuma xirno xadiidkaanayna culammadu u deliishadaan waxaa kaloo xadiidkan qaybtiisa kale laga qaadanaya idnulimaamna inay ku xasili karto min baabi awlaa oo haddii mubaarasada imaamku yidhaahdo adiga kac adiga kac adiga kac qoladaas gal qofku waa gelaa un waa baxaan ayb idn اlimaam iyo hayru idn اlimaam labadaba halkaanay ku jiraan dheheen culamadu faaqbala xamزatu xamزa waa soo qaabilay ilaa cutbata buu qaabilay wa aqbaltu anna waxaan u jeestay oon qaabilay buu yidhi ilaa shaybata shaybo cali baa dhahay ayb waاkhtulifa bayna cubaydata wاlwaliid ayb darbataani marka labadaan marka labadaanay qaabileen waa ka adkaadeen labadoodii dhulkay dhigeen waa dileen waاkhtulifa bayna cubaydata wاlwaliid waliid bnu cutba iyo cubayda ayaa waxaa ku dhacday way isweydaarsadeen darbataani laba dhufasho ayay isweydaarsadeen faadqana kullu waaxidin mid kastaa wuxuu dhigay oo minhumaa iyaga ka mida saaxibahu mid kastaa kan kale ayuu dhaawac ka dhigay oo dhulka dhigay uma milnaa cala alwaliid weliid ayaan ku leexannay marka xamse iyo cali waay faqatalnaahu waa dilnay waxtamalnaa cubayda cubaydana waa soo xambaaranno waa soo qaadannay halkan marka mas'alo kale fiqi baa iyadana culammadu ay ka bixiyaan mubaarasada hal hal nin marka layskugu baxo haddii nin ka mida dadkaas mubaarasada galay ma loogu tegi karaa ninkiisa nacam bacdu ahlilcilmi mayay leeyihiin nacam ayb waxay kale helaanay leeyihiin faraha layskaga qaadaa nacam laakiin xadiidkan wuxuu tusaa in ay bannaan tahay in qoladii kale ay kan u hiilin karaan ay wada dili karaan kulligeed kulligood midkaan nebiguna wax ma dhihin calayhi salaatu wasalaam ayb aayadda marka iyaga inay ku soo degtaan la sheegi ayaa la sheegi jiray haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nahyi iska reebidda layska reebay can ilmulati mulada yani qofka in la googooyo cadcad loo gooyo ama jirkiisa si xun ama la gubo ama meydkiisii la jarjaro ama meydkiisii si xun la yeelo waxyaabahaas oo dhan musladu kuwaas qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa waziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa hushaymun qaala akhbaranaa mugiiratu can shibaakin can ibraahiima can hunayi bni nuwayra can calqamata can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi acafu nnaasi dadka kuwa ugu dhowrsashada badan qitlatan hay-atu dilista ahluliimaani weeyaan dadka mu'miniintaah ayb ay akaru nnaasi cifatan wa kafan can ilxaraam dad kuwa ugu yacnii dhowrsanaan badan qitlatan hay-adda wax loo dilo ugu dhowrsanaan badan ahluliimaani weeyaan dadka ahluiimaanka ah ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa xasan hunay bnu nuwayra labaa ka wariso ibnu xibbaanna iqaadkiisu ku sheegay cijli baa towfiiqiye laakiin waaqahu اcijliyu ayb rijaasha inta kalena waa iqaad ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiix yeelay ayb munaawi faydulqadiirka wuxuu ku yidhi acafu الnaasi qitlatan ahlu اliimaan ay hum arxamu الnaasi bikhalqi اllaahi dadka kuwa ugu naxariista badan waa ahlu iimaanka dadka kuwa ugu naxariista badan weeyaan khalqiga alle loo naxariisto wa ashadduhum taxariyan can اltamhiili wاltashwiihi biاlmaqtuul waana kuwa ugu daran markay iska ilaalinta noqoto qof in la jeexjeexo la googooyo mulo lagu sameeyo ama tashwiih lagu sameeyo jirkiisa la fool xumeeyo ayb qofkii la dilay maqtuulka ayb waashadduhum taxariyan can ayb waashadduhum taxariyan can اltamhiili waاltashwiihi biاlmaqtuuli wa iطaalati tacdiidihi cadaabitaankiisa in la dheereeyana ayagaa isaga ilaalin badan dadka qofka yacni haddii maanta dhan cadaabkiisa in la dheereeyo oo wakhti dheer yacni naftaa laga goyna waa la dhedhansiina la yidhaahdo lagu dheeraado ma sameeyaan ahlu iimaanka ayb ijlaalan likhaaliqihim sidaa waxay yeelayaan buu yidhi ijlaalan likhaaliqihim khaaliqooda iyagoo weynaynayo waimtihaalan limaa sadara can sadri nubuwati nebiga xaggiisa ka yimid idaa qataltum faaxsinu lqitla iyagoo fartoomayo bikhilaafi ahli اlkufri gaalada waa khilaafsan yihin iyaga wa bacdi ahli اlfusuuq iyo dadka fisqiga ahlu fusuuqa qaarkood miman lam taduq quluubuhum xalaawata اliimaan kuwaasoo quluubtoodu aysan dhadhaminin iimaanka macaantiisa waktafow ku gaabsaday min musamaahu iimaanka magaciisa un ku gaagaabsaday bilaqlaqati lisaan yacnii carabka un inay ka sheeg sheegtaanoo muslim muslim yidhi yidhaahdaan ayb waushribuu alqaswata qalbi adaygana la cabsiiyey qalbigooda oo ayaga dhanba waxaan naxaynin ah ayb xataa ubciduu can araxmaan ilaa laga fogeeyey allah raxmaankaaba ayb wa abcadu اlquluubi min allahi alqalbu اlqaasi qalbiga alla ugu fogaanshada badan waa qalbiga qallalan oo aan naxariistaba gelin waman laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisanin looma naxariisto isaga wman laa yarxamu laa yurxamu ayb faydulqadiirka xadiidkanba saas u tacliiqiyey marayb marka musladu waa xaaraam qof dhintay lasii jarjaro ama yacni la gubo oo dab lagu rido iyo wax lamida la sameeyo kale iyo maya hadday iyagu sidaas wax yeelin in la yeelaa ma bannaano ayb qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanaa ayb wax kalena ma faa'iidaynayso allana waa looga fogaanayaa qofkana waxaa laga yaabaa cadowga aad la dagaalamayso waxaas inaa bartaba adiga hadaad cadowgii waxaas bartana muslimkii ku sameeyamuslimkiibu isaguna yeelaa sidaas oo kale marka haddii wax xun loo arko sharcigiiyo caqligiiba ay wax xun u arkaan qof muslim inuu waxaas ku faana ma aha ma uu sameeyo qaala xadaanaa moxamed bn musanaa qaala xadaanaa mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abi can qataadata can اlxasan can اlhayaaji bni cimraan ana cimraana aabbihiis waayo cimraan bnu xusayn ma aha waa hayaajkan aabbihiis waayo anna cimraana cimraan abaqa lahu ghulaamun addoon baa ka dhuuntay fa jacala lilaahi ilaahay buu yeelay ou nadar kaga galay calayhi isaga korkiisa lain qadara calayhi haddii alla uu awoodsiiyo layaqdacanna yadahu gacanta inuu ka jaraayo gacantiisa inuu jarayo fa arsalanii waa idiray marka lias'ala saan mas'aladaa bal u soo weyddiiyo faataytu samurata bna jundub ayaan u imid fasa'altuhu waan su'aalay faqaala waxa uu yidhi kaana nabiyullaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga yaxuunaa cala asadaqati sadaqadou nagu boorin jiray wayanhaana can ilmuhlati dadka in la googooyoo la jarjarana waa naga reebi jiray wa ataytu cimraana bna xusayn ayaan u imid haddana fasa'altuhu waan su'aalay faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam yaxuunaa cala asadaqa wayanhaana can ilmula isagana intii oo kale u yidhi waxaa laga qaadanaya marka qofka ficilka mararka qaar yacnii duruuf waa keeni kartaa xanaaq waa ka keeni kartaa laakiin dadkii hore waxay ku fiicnaayeen inay mas'alada soo weydiiyaan wixii loo sheega markaa kaga dhaqmaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii qatli الnisaa'i naagaha dilkooda caddayntiisiiba u baab yahay haweenka iyaga ma la dili karaa qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid bni mawhab وqتaybة yعni بna سacيidi qاala xadaثna الleyث can naafic can cabdالlaahi أna اmra'aةan haweenay wujidad waa la helay fii bacضi maغaaزiyi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه alي wsلm nebiga duulaamadiisii qaar ka mida maqtuulatan iyadoo la dilay ayaa la arkay faankara rasuulu الlahi salى الlahu عalيه alي wsلm nebigu waa inkiray qatla الnisaaءi والصibyaan naagaha ilmaha dilkooda nebigu waa inkiray marka waa reeba waa diiday ayb naagaha marka marka aan la dilaynin waa haddaysan dagaalka ku jirin hadday dagaal ku jirto dilkeedu waa bannaan yahay oo qof muqaatil camala loola dagaalama ayb maxaa yeele nebiga wuxuu ku cileeyey isla xadiidkaas maa kaanat haadihi lituqaatil maxay u dileen buu yidhi middaan ma aynan dagaalamaynin mafhuumku marka waa maxay hadday dagaalamaysa inaan ceeb in la dilaayo markaayb waxaa kaloo iyadana naagaha ka mida in la dilo ay bannaan tahay hadday diinta cayso ama nebiga cayso ama kuwaan intay yani dadka yani naagaha nebiga caaya iyo kuwa iyagu waa la dilayo naagnimo ma lagu dhaafayo ayb oo xadiidka marka wuxuu leeyahay wauna keeni doonaa dhowr qofood ayaa nebigu wuxuu yidhi dhiiggooda xilli iyo xarab meeshaad ku aragtaan ku dila ayuu yidhi waxaa ku jirta naago laba naagoodaa ku jireen mid waa iska carartay waa dhuumatay way soo islaamtay waa iska dhaafay midna marka barteedaa lagu qabtay waana lagu dilay marka naag waayo ma la dhahayo waa iidaa kufrigeeda waxaa dheer iidaa kufri mujarada maahane waa kufri waxaa weeyaan wax ay la socdaan waa iidaa ou la socdo ayb waxaa iyadana marka iyo ninkii indhoolaha ahaa naagtii nebiga cay jirtay umuwaladka u ahayd oo uu waranka ku dhuftay iyo waxaas marka iyagu kuwaas xurumo male sidaas oo kale ah ayb hadday wax dishana waa la dilaa qisaas dabcan waxaa kaloo iyadana marka meesha ku jirto naagtu haddii ay ay ayb hadday iyadana diinta ka baxda sidoo kale yanii man badla diinahu faqtuluuhu nin iyo naag labadaba soo gelaya qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu qaala xadaanaa cumar bnu اlmuraqac ibni sayfiy qaala xadaanii abi can jaddihi riyaax bni rabiic qaala kunaa maca rasuuli اlahi sal l slam nebigaan la jirnay fii qaswatin duulaan fara'a annaasa dadkii buu arkay mujtamiciina iyagoo urursan calaa shayin shay korkii ku urursan fabacaa rajulan ninbuu diray faqaala waxa uu yidhi undur fiiri calaa ma jtamaca haaulaa'i kuwaan waxa ay u kulmeen fa jaa'a waa yimid faqaala cala imra'atin qatiilin cala imra'atin bay ku urursan yihiin naag qatiilin maqtuulatin la dilay faqaala waxa uu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatila tani ma aysan ahayn inay dirirayso qaala wacala almuqadimati xagga hore waxaa ahaa khaalid bnu اlwaliid fabacaa rajulan ninbuu diray faqaala waxa uu yidhi qul likhaalidin khaalid waxaa ku tidhaahdaa laa yaqtulanna yuusan dilin imra'atan naag walaa casiifan iyo mid qowsaar casiifku waxaa weeyaan nin dadkan hadda dagaalamayana aan hadda asag waxba ugu jirin oo yacni markaama midka xoolaha u raaco iyo ninka biyaha u dhaamiyo iyo iska qowsaarka cidda qowsaarka u ah inaan la dilin isaga maxaa yeele isagu qadiyad ma leh qadiyad ma leh oo hadda dadkan yacni kula dagaalamo sida badanna ma dagaalamaba kaas laakiin hadduu dagaal u soo baxo xukmulmuqaatil u qaadanaysa ayb casiifku marka alajiiru wataabic waay ninka cidda iska raacsan ama ajiirka qowsaarka u ah khaaabi marka wuxuu yidhi naagta hadday dagaalamayso in la dilaayo xadiidku daliil u yahay alaa tara annahu jacala alcillata fii taxriimi qatliha annaha laa tuqaatil fإida qaatalat dalla calى jawaaزi qatliha sufyaan الhawri isagu waxa uu yidhi laa yuqtalu اlcasiifu wahuwa taabicu ayb awsaacina sidoo kale uu yidhi xaraadka asagana lamida midka beeraha u qodo dadka iyo waxyaabaha no haddii la ogaado dadka muqaatiliinta inuunan ka mid ahayn saaxibu sawmacana lama dilo midka baadariga oo kiniisadda iskaga jiro oo dagaalka aan ku jirin ra'yina aan dagaalka ku lahayn meesha hadduu ka soo maamulo dagaalku hadduu meesha ka maamulaayo ra'yi siinaayo duu ra'yi ou yahay waa yeel iyo wuxuu ahaadaba waa la dilaa maxaa yeele ra'yigaa dhib ah ra'yigana uu dagaal kula jiraa ayb walaa shaykhan faaniyan walaa sagiiran dagaalkaan qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa hushaymun qaala xadaanaa xajaajun qaala xadaanaa qataadatu can ilxasan can samurata bni jundub qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi uqtuluu dila shuyuukha almushrikiina mushrikiinta dadkooda waaweyn ee dagaalami karo wastabquu daysta sharkhahum ilmahooda yaryarkaa daaya sharkhunaa dadka dhallinyaradaa laga wadaa laakiin waa kuwa aan dagaalamin ilmaha yaryarka ah aan gaarka aan ahayn yacni sibyaan xadiidkan isnaadkiisu waa daciif oo xasanulbasri ayaa samura ka warinaya can ayuuna uga warinaya marka xadiiثulcaqiiqa maahe wax kalena kama uunan maqlin wالsharku waxaa weeyaan haahunaa jamcu shaarif wahuwa alxadiiثu sini midka da'diisu u yar tahay ayb qaala xadaثna cabdالlahi bni mxamedi النufayliyu qaala xadaثna mxamed bnu slmة can mxamed bni isxaaq qaala xadaثanii mxamed bnu jacfar bni الزubayr can curwaةa bni الزubayr can caaئiشhaةa qaalat lam yuqtal min nisaa'ihim naagahooda lama dilin lama laynin tacniin waxay u jeedaa bani qurayda reer bani qurayda naagahooda lama dilin ilaa imra'atun haweeney mooyaane unbaa la dilay innahaa haweentu la cindii agtayday ahayd tuxadiu way sheekaynaysa tadxaku way qoslaysa dahran wa baطnan horay gadaalba yani waa liclicaysay waa aad bay u qoslaysay ayb dahran wa baطnan horay iyo gadaalba nacam marna horay u leecaysa marna gadaal qosal dartii nacam ayb warasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiguna yaqtulu ou laynayo ou dilaayo rijaalahum nimankoodii ou dilaayo bisuyuufi ou ku dilaayo iyadoo iska qoslaysaa marka ayb raggeedii baa marka waxaa weyaan la laynayaa iyadana waa iska qoslaya aad bay u qoslay id hatafa haatifun ku dhawaaqa dhawaaqay bismihaa magaceedu ugu dhawaaqay ayna fulaanatu heblaaya aaway qaalat ana aniga wa qultu waxaan idhi wamaa sha'nuki shanigaagii waa maxay baan ku idhi qaalat waxay tihi xadaun axdatuhu caaisha marka waxay tihi waxaan idhi maxaa kugu dhacay magacaagaan saas markaasay waxay tihi xadaun dhacdo shay yacnii axdatuhu aan aniga soo darisiiyey wax sidan la ii leeyahay waa arrin aan sameeyey aniga arrinkaana marka culimmada waxay ku fasireen nebiga inay cay jirta iyada ayb qaalat waxa ay tidhi fanduliqa bihaa waa lala tegey faduribat cunuquhaa luqunteedaa la jaray famaa ansaa ma iloobayo cajaban minhaa la yaab aan la yaabayo ma hilmaamayay tidhi annahaa tadxaku dahran wa baطnan ayb horay iyo gadaal inay u quslayso waqad calimat annahaa tuqtalu wayna ogeyd in la dilaayo waqad calimat wayna ogaatay annahaa tuqtalu in la dilaayo sidaana waa u qoslaysa waa la yaabay jiri caaisha radi allahu canha marka qofka nebiga caayo ama dadka nebiga yacnii wax ka sheego iyaga isfadeexeeya ugu dambayn hay naagtan marka nebigii cay jirtay waaba kan marka iyadaa iscaddayso issheegtay iyadoo dil loo sii waday haddana iska qoslaysaa naag kale lama dilin waxaa laga qaadanaa marka naagaha nebiga caayo iyada naag ahaan inaan looga tegaynin waa la dilayaa qofka nebiga caayana xukunkiisa dhanba waaba saas ma la cafin karo ma la cafin karo amiir cafin karaa ma jiro maxaa yeelay nebiga awalba cafi lahaa isagana ma noola dadka qaar baa marka waxay yidhaahdaan dadka nebiga caaya gaaladaa marka la yidhaha waa in la dilo iyay waxay yidhaahdaan war gaalnimada ay ku jiraanaaba ka badanba maxaa laga rabaa gaalnimada hadday doonto ha ku jirta iyaga gudahooda ha ku jirto laakiin kuwa nebiga caayo a'immatu lkufri waay ayaga waxay uga duwan yihiin cayda nebigay waxay ku noqdaan a'immatu lkufri ayb midda kale dadka muslimiintay dhibaayaan wain nakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim wa tacanuu fii diinikum qofka muslimkaa ma dhegaysan karo waa dhibe marka kufrigiisu isaguna waa kufri iyo ziyaado iidaa-a la socdo kufrigiisa male marka towbo ou keeno lagu cafin maayo hadduu soo islaamo islaamkuna dhab ka yahay baynahu wa bayna rabbihi aakhira waa anfaca laakiin adduunyada kor iyo hoos waa la dilaan ayb waana madhabka ibnu taymiya culummo badan ama dad badan oo ka xikaayooda aayadaha iyo axaadiidta nebigana ay tusaayeen qaar baa waxay dhahayn nebigu isaga waa dulqaad badnaay inta la caayo iska dhaafi jiray dadka intay la dhibo iska dhaafi jiray muslimiinta marka dulqaadaa laga rabaa maya kaas ma soconayo nebiga isaga waa cafi karay xaqiisuu ahaa laakiin hadda waa dhintay xaqiisa in loo oofiyo ayb ummaddiisana laga rabaa ama ninka markaas madaxda oo awood gacan ku soo dhigi karaa la rabaa marka yacni waxaa weeyaan dowladahan heshiiska ku galaaya marka qof noocaasoo kale inay iska sii daayaanoo iska tag dhahan dhulkoodii nebiga lagu caayo wax fiican ma ah iyaga marka la caayo kuwa madaxdaa qofku dhibaatou maraa sanawaad in la xiraa laga yaabaa kuwan in la dilaa laga yaabaa meeshaan hadda masar hadda ka hor naaga nebiga ku caysay wakhtiyo hore labaatamiyo sano meelahaas ka hor wax la yaaleen male wax yaraa la xeray in laisku soo daayay dowladda meesha ka jirta ninka caayana yaa weylahu nimankaa marka ma muslinay meesha islaambay meesha u joogaan mase nafahooday u joogaan meesha ayb allahu mustacaan qaala xadaanaa axmed bnu camr bni sarx qاaل xdثna سفyاn عن الزهري عن cubaydاللahi yعni بn cabdاللahi عن iبn cabaas can sacb بni jahaamة أnahu sأla rasuul الlahi sl اه l slam nebiguu su-aalay can الdaari buu weydiiyey daarta min almuشhrikiina ayb muشhrikiinta daartooda ah yubayatuuna la miraayo oo xilli cawa'a la weerarayo fayusaabu la asiibayo min daraariihim ilmahooda wa nisaa'ihim naagahooda yaa wax laga asiibayaa faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه ali waslm nebigu waxau yidhi hum minhum hum daraaridu minhum iyagay ka mid yihiin wa kaana camrun camar waxa uu ahaa yacni ibna dinaar yaquulu inuu dhahayo hum min aabaa'ihim aabbayaalkooday ka mid yihiin yacni waa la xugun waayo la xugun marka maxaa laga wadaa haddaan layska dhowri karin xilliga weerarka la qaadana habeen ay tahay lana kala sooci karin sida ay gaalnimadaba ugu xugun yihiin aabbayaalkood ayaa tanna ay ula xugun noqonayan macnuhu sidaa waa ilaa cunuga yarka marka wuxuu ku xugun yahay aabbihiis ayb labada aabba haddii midkood muslimana waxuu la xugun noqonaa kan muslimay ama naagta haat ama ama aabba aabbaha ama hooyadu midk midkoo noqdaba iimaankaa la qalliba ayb qaala الzuhriyu uma nahaa rasuulu اlahi sal ا ly slm nebigu waa reebay bacda dalika can qatli الnisaa'i wاlwildaan ayuu reebay laakiin xukunku waxaa weeyaan sidaas un ayb mana iska hor imaanayaan nahyigan marka la tilmaamaayo naagaha iyadoo la kala sooci kara in la dilo yaa la reebay midda la fasaxayna waa marka ay aan la kala sooci karin xaajaduna ay keento in la miro gaalaba dacwadana ay hore u gaartay labadu marka saas ayaa lagu kala dejinaa wabilahi towfiiq sal اllah w slm calaa nabiyina mxamedi wcala alih wsabi slm